bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah iyada mahadsantiin haddii idaacad la waayo xaafad la waayo macnaha bulshada jaraasa walwalbana macnaha ay nagadaayana mugdi galaayaan marka runtii eedanka hambalya ee dadka oo walaanyoga ee oo marwalba eed gacantan ka siiyo dadka in idaacadda shaqayto waana iyagaasinka taageers animesin weerey dareen badana jara shako badanna jara runtii kalsoonina ma jarta guud ahaan soomaaliya gaar ahaan dhulkun degan oo koonfurtun ah marka sabtaas daraabiya mar walba marba muhiim ah in la abuuro kalsooni sheenas in kusifadan nooladan mathalan kasi kordha maamulka suska kordhi iyagoo kalsooni xumo jarta oo nidaam in jarna walwalba la pressure garay gacmo kala kooyeen taladan hayna talada dhulka deganaa hogota in hayna iyo maamul meelda ka suubi taasa marka maba sheenasi ogta ina walba shaqeeyo hayaan marka sidaas jaran haddina maybaba eed iyo dareen qabna haddii unana dadka banaanka ka nool in la fadahay in hay-adda lamaad southwest oo madaxweynigii nagadi walaalkan cabdicaziis nagadi in shargareeya ama tuhunjar in weerida dhulkaa saameenka lahayna kooyaan waana sunno oo maamulka hornatis walku bilaabayo marka armoosmaku digaanay guud ahaan dadka mas-uuliyiinta ee walgorodka eh oo baarlamaanka dadka kajara walgorodka dadka afta odayaalka eldoriska dadka mas-uuliyiinta eh walgorada maba dhiijiyaane ama dareensiyaane in dad dhulkaas raadaka lahayn walankunada korna maamulkaas taasna mayba sheenase in beriyey aan la waayo
waayahay marka ilaa hata madaxweynaha siaad iba sheegtay way dooraday qaab kasta kakooyay xukuumaddu ishadhisahay qaar kumide way ka dhawaaqi han kalena dhimayin marka aragtidin adin wala sheegahayta inti dad kale oo deegaankan in dhalana raadanku weeldhana qaab maamulka hata jara marka may salawsantiin oo muuqdo oo hata araga haytaan
somalilan dadka degan ku taladahayaan puntland ay ku taladahayaan dhulkan dhul oo maybaldhaywaasalenahay taasa suntagalaba nagadaasa dhulkan dada degan sunnadiina dada ka muuqata qabaa'ilo dhulkan degan xagmaylaynayo maslaxadii ku talayaan dhulkan dadka degan marta mayba niimee una dad soomaaliya dadkaas inay taladaan iyo reedkula dhadaan absolutely mamnuuc waay dhaqaale biiran ama musuqmaasuqa koreen soomaaliya lanwada meerusidadgiyi ilahay barakaayo soomaaliya dadka soomaalida leerow oo anta laga korna mar walba lantari la faro dadka deegaanka degan koonfurta soomaaliya degan un dhulkaana dhulkaan dadka degan iyadan dhibaataysiin sababtaasna mayba bush ahaan roog laakiin siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan macniyad badan ma ka fidheen sababtaas daraadee mayba walaasna abuurahaya dadka hogaanka eh mar walbana hogaanka dadkan tarsamo dadkun sanata bii kormee marbanku didaane dadka dhulkan degan oo mas-uuliyiinta eh haddiisan ku shubatan geedka dhibaatin salligara diidan markasta mayba ii doonte in sunnadaan ama afaatan la waayo tuhum may jira oo runtii habaha doona oo evidence binahay in dad xadxam ku taliyahay oo dowladun dhexmadaydan eh ka taliyahayaan in madahana ku egan iyo shan dhalan meele marka manadaas ogta marketing suuqa nagade ma meel bulsho deganta masaariicda ee danooja lankadanayahay arrintaas mayku lanka walaalkan eh xukunku landhiibi safaylanka kooy ama samaanka kooy geed institutionkaas si mad xagmanla inuu silis falan dhagama dadka dhulkaas degan una kasaano sunnadiyo dadka dhulkaas degan dad oo mayka dhulka kale ay dad dhulka xaga galaan aniba garoy gaalka ka shaqaysanahay puntland ay somaliland ka shaqaysanahay xillama qodadahay lanka inta kooy oo soomaaliya nabad ka roogay system kun ka roogay laakiin talada wadanka un suuqu lahaada taas maybaan ku digaanay dadka geelka mas-uuliyiinta ah waayahay isin marka madii idaacad ku hadalowka iyo warbaahin hadal marsiyo kuma dila ku reeba fariintun hata gudbiyahayta idaacadda iska deeshana madaxweynaga cabdicasiis lafta gareen kula hadalena arrintiyeeda
eh mas-uuliyiintii hore umayba liyaabo jarlantaadii contacta baan lahayn bulshada ama usan danayna talada dhiirajiyeen ma leh mayba iska deynay dad usan lahayn inuu ku baaldhow ama la taliyaal jiyeen aan la xiriirni maynan gudbinay fariin eraasa message era ama fariin eraasa hay ku fiirsugay dhulka dadkan lahaynwalnagadan hay ku fiirsugay ina musuq maasuq lanlankuwel hay ku fiirsugay in dhulkan usinagada maanaa dhul dad iricana lankalankaga saabtamaan marka fariinculamay bandinay la tariyaajay fariinculisamay badeelsayda tuusku baaldhow waana may rajeeya inay un gudbii doonaan كعباد هانا ما يلا يبوشي عدم كيرن حقمين لتين دم ذكرتن لما حقمين لتين إني سن أكين سن جيدا دتك أو civil society intellectual كه دتك ميل كشجع مسؤوليات كل ما يبفول الدياس برا دتكم بناء كنوعها مقطع عليه راري كل مسؤوليات ما يبفول إن يتلوك دي بدن مصالح الوكان تازنا ما تا وكان دتك يوم ماذا بناول إني أوامير تيو دانوجو سياسة دانوجو دكالة سلوك نول والله هاي أمنيجو inuu ku shaqeeyaan waana istaahilan inuu ismaamulaan mar walba ini uuna macnaha godlay ka jarna mar walba inuuna mugdilanani maamula arrintaas arun istaahilan eh una dadoomeyna nation eh aqoon-yahanale walgorodle saraakiille waan danoonan kaswayni marka anamayba odeerka sheegay an oo eh afhayeenka yurub oo mujtamaca mar kasta falo inmarkaas ka dhaam si ilbaxnimo leh ama qoolaan gudbi mayba odeerka gudbiyey in madaxweynaha meelahooga iyo golaha wasiirada ususuubi iyo baarlamaanka iyo odayaalka walgorodka laku fiirsado una beryayna speaker anigeekana aan ingiriya sabab darana kakoyna waana mayba official intimaamane dhulkan dadka degan iyo xagan layna madaxweyne ku xigeen ku sii xigeen parliamentary kulli niyo nagada taasona macnaha yaa yaa ishaare waayahay marka isin dadka jaaliidda ee aqoon-yahanada iyo walgarodkan iskajara intun dhibaato ee dhiyaayen kuwarqabteen oo kora kula dareerteen may diidi intii wadanka ama deegaanka waa deegaankiin kooytano ha safartano may la eraay taladin iyo fikirkin iyo war isin war kuqabadu kortan kuqabatan may isin ku horsurun shaleediye intii warbaahin laku hadala isin oo wadanka la kanool micni weyn intii aan kordhiyaan waa bogtiin
libnan oo kale markada fiiro toddobaatamaadka burburti hanunu gudaa roogan jaalidoja banaankana saamaanka leeyin turkida oo kale lan walba khasab ma ayna binaadinkaan meel la isin rogan ilbaxnimada waama sheegase dadka bageyna banaanka roogi koran mootakalta nagala koran dadka bagey guda roogi koran laakiin uma ilana hay-adan shaqeeyo dadkaas iskoolaadyo waxbarashadyo caafimaadyo dadkaas wadan wadan sho oo dhisan ku taben waha laakiin isin wadankiin oo burbursan dhibaato badan ku jarta abaaro ku dhiyan iyo kuma quntin ma haysin laakiin
muddo badan una saameeya marka la haynay soomaaliya hay-adoo ninshadeya rooga dad oo wakiileelana mar walba contribution ku jeysadaana ra-i nagatay jaab nagatay fikir nagatay aflada fur nagatay dhaqan nagatay shiro la hugibgalo nagatay gudahana dad badan nootirsama kooye saad ku horqabta marka dhibaatadan joogteen ka dambiga ka dhiiri arlaada lanka walaaleena macnaa cadow lan galan geliyay laafdoogadi destructive ka dhiya dhulka dhan la burburiy una mayba abuurnay dad aqoon-yahane oo may jaray oo arrintaas iyadan ku garaftay oo runtii tallaabo badanna qaaday taasoo weliba pressure laga saaray dowladda dhexe la aftiini khaladaadka ka jarta marka mayba markaasi idaayeen in una muqun laakiin qalbigan iyo dhismigan iyo galantaan weli arlada saameyn ka leeta
waayahay weli jaray arrimo ku saabsan qallaasihii dhiig dib u heshiisiin laka dhawaaqi kolay la dareertan madaxweynaha dhawaan maalintashada waliha ku nagaday muqdisho waliha la kulamay sheekh mukhtaar row mansuur oo musharaxiinta kuma tahay doorashadii ku hor oo inta la kuga baday marka seen aragaasan wadahadaladaas iyo qaabka hatuwalka dareeran oo dhiniga wadahadalka mukhtaar iyo maamulka lafta gareen
tallaabo oo runtii oo lanku fiirsano iyadoon xun oo cag la gaaban ahaja tallaabada la gaadi mukhtaar maxan lahayn us dalkaasan tartama sababto ee shuruuday usa ka tartam lahayn iyo fududaayen marka ini maamulka dhinin ku shaqeey dhinin xaaraami ku hada dhib yeelata mayba muhiim runtii lan walba walgorda adduunyada ka nooleen arrintaas iyada saameynka walita tallaabo khaldan tallaabo iyadu xun dhaqan xun oo beriilanko kala surma diskoys uu bii doonan nagadaasa marka ma aydan jeebala jidkaas inuusa nagada jidla ka galdamay waan la kushilaayo markala lan soo biyaana ma hertay hadil wala hadlo dunida adduunyada una ka nool ogta falastiin huuda aathaar badan kale dagaaladii adduunyada intii una noolayna konton sano lixdan sano weli idaacadda aad furti israel falastiin dhigasatana marmar wada hadalaayaan marka dadka hadda waa ku dhex hadalaan muhiimo laakiin mar walba ma eedan jeelada lahaye in compromise la suubi dhaxaadnimadan shaqeey mukhtaar dadkuusan seelo unagana dadka shalay hirmoolis walku lahay in la helo garab saddexaad galan saddexaad oo arabtu macna dhaxaaday korta la kalsoon la kor lanki waladi ilaa digay ka dal maslaxa wada naftiga kasto ma anfaas marka la may gabe in la helo dad oo marna team oo oo arbiter oo dhaxaad runtii oo aruntum la kalsoon la kor in la abuuro faylahayti taaso dhawaayo naftiga fursaasin galanta galanta ilaa duus marna inuu nabadaynta ku
ee sagaari galan saddexaad intii lambahaad iyo sheegtay micnaha faahfaahin yar noo sii gaalintaa saddexdaada sheegaasa tan kale dowladda federaalka iyo kajarta arintun mudula ku reeba maamulka lafta gareen iyo sheekh mukhtaar macnaha may inla jeed galan saddexaad madi qeybogaas laku reeba
soomaaliya geeka mayba raadkale national communityga aruntuna meel dheeranu ku deeftay caalamka xataa qofan bedeli oo representative un-ka ku haay markana mayba aaminsana unumabis aamini kornaba soomaaliyeedeen dadka garaad godka iskiridiana sagaalinka iskiridi lamadi kun iskiridaay has weeraraay marka buli shaqadaasa jara ana marka maygaba adduunyada ogta adduunyada maygabta ogta dad oo waa laska qobsada markhaati nagado caalamka soomaaliya isu dhaqaala biyaha ciidan iyo marka in isgalan saddex adduunyada nagata muhiim jiddan waay
wakiilkii xogeyaha guud ee qaramada midoobay habson arrinta ummadii ku hadali oo warmartiyada ku saaray walila dareerta intii wadankale ku buri marka may macno ah kordhii koran oo beesha caalamka kale ciddo kale oo arintun ku hadal korta ay islatay ilan lakiin qaabilsanaay soomaaliya bahoba arrintaas ka dhiiday
runtii mayba taladeen ogta geeska africa damay leeray sideedi qofa talatee leeray laakiin taladii mamalanimeedeedeerasbalankan oo abay dheere oo ethiopia xukumo isiyaasadka weerka iyo farmaajo walaalkay leen ma taha intiinu system kunka jarana dadka oo oo maarnay oo dhoolkan degan inay xuquuqadan laku dhumiyo in laasasanaanay in gudla kirida in la afduubo iyo walan adeegsado ciidamadii onrooga marka taas mayba nagadaas ogta to macnan lahayna dad badan arrintaas ka jabi welida guuldaray iyo macnaha iyo abuuras marka biniaadanka cisadiisa karaamiis ka jarta in la wada hadalo in si saafe lan wada hadalo international communityga magmara in dowladda soomaaliya anyolaari korto waa hay-ad caalami ah oo wakiilku ah adduunyada siyaasadda ee dhaqaalija markaana may garee in caalamka usa farageliyi kor awoodan leey laakiin mayba shaqiyad oo yani ingiriiskaasa maamul in reer galbeedka nafti orantu iyo dacdan ku hayna sababto ee dalka soomaaliya quudintiisa ama mashaar bixintiisa iyo weedaan marka lakii oo adoolkasi oo talateedana wala kuqiyay marka shaka badan may jara ogta naftaan dareensan in adduunyada beryaba yani la safanta nimankuwa dowladda dhexe sababtaasa marka may baan lahaa in arintun dhalmada binaaway united nationka weli faadakalay soomaaliya ku hadalaha arintun kooyaha involvedaka ay haddana farmoolimada ethiopia ka kulameen kuwada hadaleen marka in adduunyada la hagiri oo la kalsoonaada muhiim waay laakiin lanka shalay adakadiri geeka akayaar makiinada kor laakiin hadalkana nagata dowladda dhexe iyo mukhtaar laakiin dowladda dhexe gaar ahaan farmaajo hata hogaamiyahay weliba ka saabsan masiirka dalka dadkale ma ku dhugunsadaano eri marka caqabad kale ma hayaan
iyadan adag usun inagoo badan toosan usun naftiis culays badana dareemahay dhibaato badanaa ka furunti kalsooni badanaa ku dhunti marka soomaaliya ogta adduunyada makugoon adduunyadaasa ku tirsantay weliba dowlad oo macnaha geelka oo dib u dhislay ka jarto awood military lahayn xadooda jeemhasan nsbcon dhaqaale ahaan shaqaale jo mashaar falansicon ciidan jonquudikon ciidan shishiiroogan marka isla wiili layn aragay oo soomaalina inuu seer adduunyadaas la taladaan adduunyadu waa ka qasbanye waran wala ku dhuusada muhiim jidan waay su-aalanka damboyta dhowaan weliba dhiyay shir oo laka qobadi london arrimo shidaal kalen ku hadalaay aragtihan dadka dibido ku nool hobison eting gaar ahaan reer koonfur galbeed seen aragaasan
dowlad markii la era macnaja may waa may wakiilku eta dadkaas qaadaylo siyaasadiyo maareyntiyo internally siyaasadda arrimaha dibadda dhaqaalaha yani dadkaas mas-uuliyadda dowladdaasa saaranta haddii dowladdu laku shakiyo dadka matalaasi ku shakan dhibjata laakiin dhibaatadan queen meeta sharciyadintii soomaaliya institution eedan xoog badan kiya la baabi'iyey laakiin mada ku hayana si toos filan la dagaalamay si indirect eh lamada ku xigeenaysaayana dowladda jaabkanka jara lambadan culeys badana la saari marka iyagoo baarlamaanka awoodis lahaa nagna annagana baarlamaan sharci deji eh hilisyada caalamiga ee dowladda halagalaason approval iyo usuubina lunku doodna soomaaliya sideena ma dhamaada si tallaabana meesha la qaado doona mayba mayba dowladda dhexe soomaaliya aan guddaana dadka dadka in walaa suubiyaasa nagadan wal parliamentary ah wal debate parliamentary ku suubi baarlamaanka samay soomaaliya hilisyadii mayba ansixii kore ama ku doodo kore ama jardija ku doodo kore baarlamaanka dowladda laakiin fulilay haddii hay-addii fulintii annaga tahay hay-addii wala sharciyayaasi waana go-aamayaasi shaka badaa kooya doodan iyada ambalaas bal weliba dad aqooninlahani arabtoonka jara markii wala baaro war materialka ama wadankaas dhaqaalijiya madila baaro dowladda waa inay maarna heli sidaas iyo full site laakiin waa inay baarlamaanka ku dooda marka meel baarlamaan banjarna dowladda inay shaqay doonta mamalayo wala inay aan sii doonta mamalayo doodiyana badaas waa eedan maasanta ah isigiyo walaalaal walaal oo maarna